Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa meelmariyey qaraar muhiim ah oo Soomaaliya ay kula soo wareegayso maareynta madaxa bannaan iyo waajibaadkeeda qaran ee arrimaha xuquuqul insaanka, kaasi oo ay Soomaaliya ka maqneyd tan iyo kun sagaal boqol sagaashan iyo seddexdii. Guusha taariikhiga ah ee Soomaaliya ka gaartay kulankii lagu codeeyay ee ka dhacay magaalada Geneva ee Switzerland ayaa meesha ka saaraysa soo magacaabista khabiirka xuquuqul insaanka oo dalkeena loo soo magacaabi jiray labadii sanaba mar. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Bashiir Cumar ayaa faahfaahin ka bixiyay jidkii loo soo maray guusha Soomaaliya ay maanta ka gaartay iyo waxa xiga.
Waxaa maanta guul iyo reeqeynba noo ah hadaan nahay dowladda iyo shacabkii Soomaaliyeed inaan gaarno guushaas xaqiiqadii waqti dheer maaragtay sheegeen Soomaaliya higsanaysay ay ahayd inay hesho laga soo bilaabo kun sagaal boqol iyo sagaashankii waad dareemi karaysa ilaa iyo hadda oo yacni dee dowladdii markay burburtay keliyaas in arrimihii xuquuqul insaanka ee Soomaaliya ay ka maaragtay sheegahayd dibad joog ka ahayd arrimaheena aan cidna wax naga weydiinin masiirkeena aan maaragtay sheega annagu aan ahayn dad yacni mas-uuliyad iska saaray ama maaragtay sheeg mas-uuliyadooda gudanaya marka runtii waxay ahayd hawl dheer waqti dheer soo martay waqtiba waqti ka dambeysay maaragtay aan horumar sameyneynay waxaan xasuustaa sanadka sanadkii ka horreeyey markii aan halkan joognay Geneva in aan ku doodeynay Soomaaliya resolutionkaas ama qaraarkaas isaga ah wixii ku qornaa Soomaaliya way fulin doontaa way maaragtay sheegay buuxin doontaa markay buuxisana insha Allah waa la wareegaynaa mas-uuliyaddeena marka ka dowlad ahaan dee waa dareemi karaysaa inaan maaragtay waqti adag iyo gelinay maaragtay xoog badanba in hawshaas aan ku guuleysano xaqiiqdan xaqiiqdiina maaragtay dee keliya wasaaraddu ma sameynin waxaa sameeyey dowladda Soomaaliya baa sameysay dheh safaaradeena iyo missionkeena halkan wasaaradihii kala duwanaa iyo hay-adihii kala duwanaa ee maaragtay sheegeen wadanka ugu horeyso maaragtay xafiis ra-iisul wasaaraha oo dee maaragtay meeshii golaha maaragtay sheegeen golaha wasiirada oo dhan laga xukumayay ah marka xaqiiqatan waxay nooga dhigan tahay guul weyn iyo maaragtay farxad bay nooga dhigan tahay sidoo kale waxaa maaragtay iyadana meesha ka dhalanaya waajibaad iyo mas-uuliyad cusub oo maaragtay dee hadda lagu soo kordhay oo ay tahay in maaragtay iyadana aan gudano ugu horreeyaan insha allahu marka guddiga xuquuqul insaanka la meel mariyay asi la ansixiyo inuu isaguna noqon doono cidda ama boodhiga wixii ku samaysa overside ah arrimahan xuquuqul insaanka ka wixii policy iyo siyaasad iyo maaragtay arrimahan la xiriirana wasaaraddii ay maaragtay ciyaari doonto doorkaas aan noqoni doono institutiono isu dheelitiran iyagu maaragtay ii sheega howlahooda isla xisaabtamo markay bannaanka yimaadaanna maaragtay gudanaya waajibaadkii caalamiga ah xaqiiqatan arrimahan xuquuqul insaanka waa waa haway waa arrin maaragtay isha u baahan dareen gaari gooni ah sababtoo ah waxay taabanaysaa bulshada inteeda nugul waxay taabanaysaa ama ay ka hadlayaan ama maarata ay waxa la dhowraya uu yahay xaq bini aadan xaq bini aadanna waa wax maarata aad u adag qur-aanku si uu sheegayba ammaanadu maaragtay yani markii uu ilaahay ka hadlayo waa kii yidhi waxaa loo bandhigay geedaha iyo buuraha iyo wax walba way diidaan laakiin insaanka ayaa foorta saartay marka waa dareemi karaysaa ammaanadii noocaas ahayd marka dowlad ahaan haddana maarata innagan haddan soo fuushay marka hore aan aan anaga maarata isha waxoogaa naga dadbanayd laakiin hadda aan la wareegnay marka xaqiiqatan waa hawl culus ciidanka ilaahay ilaahayna waxaan ka rajeynaya inuu nagu guuleeyo waxaan ku jirnaa hadda aan gelaynaa maarata laba sano oo maarata kumeel gaar ah oo wax la yidhaahdo oo ama kumeel gaar ma dhihi kare laakiin ah yani resolutionkana laba sano hadda maarata determine garaynaya ama jeedinaya kadibna haddana qiimeyn iyo xaaladeena kadibna maarata isha kusii socon doona guushan ayaa qayb ka ah guulaha isdaba joogga ah ee soomaaliya ka gaartay fagaarayaasha caalamka iyadoo horey ay soomaaliya ugu guuleysatay qaadista cunaqabadeyntii hubka iyo deyn cafinta